wa nuxaasun qiiq maxsharkii baa loo socdaa qiiq iyo olol baa labada koona laydinkaga diraya kolkaasaad kusoo ordaysa oo qofku markaasi waa mundar dab markaad ka cararaysid dabcan waxaad ka cararin meeshii dabka uu kaa jira waxaadna u cararin meeshaan dab jirin kolkaa meesha qiiqa iyo oolka ka yimaadeen baa laga cararaya yursalu waa la diraya calaykumaa korkiina shuwaadun olol min naarin dab wa nuxaasin diib falaa tantasiraan ma gargaarsan kartaan oo qiiqii oolkiisama dhicin kartaan waxaad ku taallaana male hogaayo alaahi rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa toobaad ukadibaani jinniya insiyow beeninaysaan kulluman waxaad kulligii calayha arrada korkeeda ku sugan faanin mid tagaayoo dhammaanayo oo yabqaa waxaa haraya wajhu rabbika rabbigaa unbaa haraya diljalaal weyniga u saaxiibka ah iyo walikraam darajeynta la darajeeyo mu'miniinta hogaayo alaahi rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teed tukadibaani beeninaysaan yasalu waxaa ilaa tuuga man fi samaawaat eraryaal gudahood waxaa ku sugan ee uuna waalardi dulalyaal gudahood ku sugan kulla yawmin maalin la arko kuwa eeba fii sha'nin arrin buu muujinayaa xibaayo alaahi rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beeninaysaan sanafruqu waa gacan banaanaanaynaa lakum idinka waa idinkaar noqonaynow ayuhasaqala labada la cusleeyayow xibaayo alaahi rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beeninaysaan yaa macshara aljinni walinsi dad iyo jinni jamaacadoodiiyo in istadactum haddaad kartaan an tanfuduu inaad baxsataan min akhtaari samaawaati waalardi dhulalyaalka iyo ciraryaalka jahooyinkooda ama cirarkan iyo dhulalkan waa kuwii aakhiro yowma tubadalu alardu hayra alardi waasamaawaat wabarazuu lilaahi alwaaxidi alqaar ama kuwaanba haddaad ka bixi kartaan an tanfuduu inaad ka dhex baxdaan min akhdaari samaawaati waalardi dhulalyaalka iyo ciraryaalka jahooyinkooda fanfuduu baxa laa tanfuduun bixi kari maysaan ilaa bisuldaan awood maahaane walaa suldaana lakum wax awood ana malihidin fabaayi alaahi rabbikuma idinka rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beeninaysaan yursalu waxaa la diri doonaa calaykumaa korkiina shuwaadun olol min naarin daba wa nuxaasun qiiqa falaa tantasiraan ma gargaarsan doontaan fabaayi alaahi rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beeninaysaan faidanshaqat isama sida loo tilmaamay madhar min madaahiri ilqiyaam waxoo dhanba nicmow baabi'inta laydin baabi'iyey iyo dhisidii hore laydin dhisay iyo abaalmarinta dambe waxoo dhanba waa raxma iyo nicma oo caasiga edbintiisa waa raxma qofka mudiicee rabbi ogolaada abaalmarintiisa waa raxma fa idaa goorta inshaqat isamaa samadu dillaacdo maxay u dillaacaysa malaa'igtaa ka soo degaysa oo imanaysa wa yowma tashaqaqu samaa'u bilghamaam wa nuzila almalaa'ikatu tanziilan kolkaa dilaaciday samada dilaacday malaa'ig baa kasoo degaysa oo laga furay fa ida nshaqat isamaa samadu markay dildilaacdo oo fa kaanat ay samada xagga jileeca noqoto wardatan ubax oo kale xagga midabkana masale guduudka ka dihaani magad lamida fa biayi alaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beeninaysaan fa yowmaidin maalinta arrintaa dhacday malaa'igtu soo degtay laa yus'al la weydiin maayo can dembihi gafku galay xaggii insun dad la weydiin maayo dembigaagii sheeg la oran maayo dembigiisii waa qoran yahay gacanta ee buu ku jira awalna malaa'ig baa qortay kolkaa wax looga baahan yahay male walaa jaanun jinnina gafku galay la weydiin maayo eeba waa og yahay fa biayi alaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teeba tukadibaani beeninaysaan yucrafu waa la aqoonsadaa almujrimuun kuwa dembiyada waaweyn bisimaahum calaamo u gaaray leeyihiin baa lagu aqoonsadaayo wejigiina waa madow yahay indhihiina waa bey yowma tabyadu wujuuhum wa taswadu wujuuh fa ama aladiina swadad wujuuhuhum akafartum bacda iimaanikum kolkaa wejigii dhexul buu ka madow yahay indhihiina bey baa laga dhigay oo waxaa qiyaamada lagu garan doonaa surqan iyagoo indhahoodu bey midabka samada yaa asraq la yidhaah tanay ku imanayaan kolkaa waa taasaa lagu garanaya fa yuukhadu waxaa la qaban binawaasifooda walaqdaami lugaha dhabarkaa laga jebinayaa xagga dambaa laga laabayaa saasaa jannada naarta loogu tuurayaa abayeel daro fa biayi alaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teed tukadibaani beeninaysaan kolka lagu tuuro ayaa laleeya haadihii tan lagugu tuuray mujrimow ma arki a jahannamu ah allatii jahannamo yukadibu ay beenin jireen bihaa jahannamo almujrimuun kuwa dembiyada waaweyn jahanamaday beenin jireen waataa lagugu tuuray yaduufuuna waxay wareegayaan baynaha jahanamo gudaheeda maray quwaaxaysay gubanayaan iyo wa bayna xamiimin biyo shubaalinaya aanin kulayl badan oy banaanka ka cabaayaan fagaayi alaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaa jinni iyo insi tukadibaan beerinaysaan faidan shaqati sama samadu markay dilaacdo fakaanad ay noqoto samada wardatan jileeca ubax oo kale ka dihaan masala lamida guduudka fabiayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaa tukadibaani beeninaysaan fa yowmaidin maalinta laa yus'alu la weydiin maayo insun walaa jaanun midna can dembihi gafku galay la weydiin maayo fabiayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beeninaysaan yucrafu lmujrimuun kuwa dembiyada waaweyn waxaa lagu aqoonsadaa bisimaahum calaamadooda weji madowga iyo indhaha bayga leh fa yuukhadu binawaasi walaqdaam lugihii iyo fooda alla qabta fabiayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadib aanay beeninaysaan hadihii tan laydinku tuuray ayaa jahanamua allatii jahanamada yukadibu ay beeninayeen biha jahanamo fi dunya almujrimuun kuwa dembiyada waaweyn baa adduunka jahanama ku beeniyey hadeerna yatuufuuna waxay wareega caddaysanayaan baynaha jahanamo iyo wa bayna xamiimin biyo kululo aanin shubaalinaya fabiayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tuk- tukadibaani jinni iyo insiya u beeninaysaan walaa bishayin min nicamika rabbanaa nukadib falaka alxamd weliman khaaf haddii mujrimiintii la tilmaamayba dadkii alla ka baqay la tilmaamaya iyo waxaa loogu talagalay qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi weliman axdu waxaa u sugnaaday khaafa ka cabsaday maqaama rabbihi allihiis horjoogsigiisa siduu uga cabsaday waa sida goormuuna ka cabsaday wuxuu ka cabsaday adduunka inta uu ku nool yahay mar alla markay macaasiya gafla soo gudboonaato yuu alla xusuustaa ilaah baa kaa dambeeya oo lagu horgeynayo waamaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can ilhawa fa ina aljannata hiya alma'wow waa qof muumina ilaah rumaysan aakhiro rumaysan janno iyo naar rumaysan xumo markay la gudboonaadaanba cabsi ilaah baa ku dhacda banaankaasuu ku dhaca weliman waxaa u sugnaaday khaafa ka cabsaday maqaama rabbihi rabbigii horjoogsigiisa uu qiyaamo rabbi hor joogsan doono qofka ka cabsadee macaasidii kaga haray waxaa lagu abaalmarinayaa jannataan laba jannaa lagu abaalmarinayo fabiayi aalaa'i rabbikuma jinniyo insiyow rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beeninaysaan labadii jannaa la tilmaamay dawaata afnaan miri iyo geeda intay ka baxeen ayaa laanta laalaada aada yaabta laamaa ka batay dawaata afnaan laamayaalu saaxiiba fabiayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teeba tukadibaani beeninaysaa fiihima labada janno gudahooda waxaa ku sugan caynaani laba iloodo tajriyaani habeen iyo maalin qulqulaya fabiayi aalaa'i- fabiayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teeba tukadibaani beeninaysaan taa waa biyaha xaggii miraha fiihima labada janno gudahooda waxaa ku sugan min kulli faakiha miro la cuna kulligood zawjaan qofka dhanaan jecel iyo qofka macaan jecel iyo qofka qofba noocuu jecel yahay ta weyn iyo ta yar nooc walba meeshii waayaan fabiayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teeba tukadibaani beeninaysaan muttakiin xaggii gobasha iyagoo ku tirtiirsan dadkii alla ka baqay calaa furushin gogol korkeed bay ku tirtiirsan yihiin badaa'inuhaa gogosha baatinkeeda min istabrad xariirtii adkayd wey wajanal jannatayn labada beerood mira gurashadoodu daanun mid dhow oo yanaaluha alqaa'imu waalqaa'idu waalmuntajic qofka jiifa iyo ka fadhiya iyo ka taagan intaba geedka hadduu laaco sahal buu u guranayaa oo intay mirihii geedkii ku yaallaan baahina ku hayso meelaad umartay intaad weyday marka dambe aad dhagax tuur iyo bilowday murugufo sidoo kale maaha daani gurashadoodu waa dhowdahay fabiayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadib aanay beeninaysaan xaggii gabdhaha fiihin labada janno gudahooda waxaa ku sugan qaasiraatu tarfi gabdha ishooda gaabgaabinayo annimaa ninkaan ahaynba weligeed ma ay arag dib iyo hore toona uma arag markaasuu wax walba kala qiimi badan yahay kolkaasay leedahay wax kaa fiican oo kaa udgoon oo kaa qiimi badan weligay ma arag waxaa mahad gidigeed leh ilaaha kaa dhigay ninkaygii anna iga dhigay naagtaadii bay tiraahdaa fiihina waxaa ku sugan kaasiraatu tarfi gabdha isha gaabgaabinaya an lam yadmithunna uusan u galmoonin bikrajabin insun hadday insi yihiin qablahum ragga mu'miniinta hortood walaa jaanun hadday gabdhuhu jinni yihiinna jinnigaan mu'minka ugu tegay midaan ahayn ma ayan arag waa daliil cad in jinniga uu jannada ka qayb galayo rag iyo dumarba leeyihiin kal insi sida dadka oo kale sawaa'an bisawaa fabiayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beeninaysaan gabdhihii waa lasii tilmaamay kaanahunna waxaad gabdhaha nadaafada iyo safaha waxaad moodaa alyaquutu jawartii cadday baraf bay kasii cad yihiin iyo walmarjaan tii guduunayd baad moodaa labadaba midab bay leeyihiin fabiayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beeninaysaan oo dadkan weli man khaafa la yidhi barwaaqadaa waxay ku gaareen goorta iyoba sama faleen oy ilaah ka baqeen oo waxay noqdeen ina aladiina yakshawna rabbahum bilgayb iyagoon alla arkay jannana arkay naarna arkay xumana aan arkay ayay baqeen kolkaasay muxsiniin noqdeen kolkaasaa nicmadatan iyagana lagu abaalmariyey wasadaqa allaahu fii qowlihi hal jazaau lixsaan wanaagay sameeyeen ay alla ka baqeen abaalkiisu ma yahay ma ahe ilaa lixsaan jannadan iyo haweenkan iyo barwaaqadan lagu abaalmariyey ma waxaan ahayn baa u abaalguda fabiayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad jinni iyo insi haddaad tihiin tukadibaani beeninaysaan walaa bishayin min nicamaka rabbana yukadib falaka alxamdu weliman waxaa u sugnaaday khaafa ka cabsaday maqaama rabbihi horjoogsiguu rabbigii horjoogsan doona ka cabsaday oo fataraka almacaasi wax alla wixii uu ilaah ku caasin lahaa saa kaga tegay wax alla wixii taaco ahaa sidaa daraaddeed ku sameeyey wuxuu leeyahay jannataan laba jannuuleey oo laba beerooda fa biayi aalaa'i rabbikuma jinniya isyow rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beeninaysaan kuwaasoo dawaata afnaan geedayaalu saaxiiba fa biayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad jinniya insi tukadibaani beeninaysaan fiihima labada janno gudahooda waxaa ku sugan aynaani laba ilood tajriyaani qulqulaysa fa biayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beeninaysaan fiihima labada janno gudahooda waxaa ku sugan min kulli faakiha miro lagu raaxaysta kulligii waxaa uga sugan sawjaani laba nooc oo noocaad rabtoo dhan meeshuu ku yaalaa hal nooc ma aha fa biayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beeninaysaan muttaki'iina waxay ku dangiigsanayaan ku tiirsanayaan calaa furushin joodariyaal korkood badaa'inuhaa hoostooda min istabraqin uu yahay xariir adag wajanaaljannatayn labada beerood mira gurashadood daanin mid dhowi fa biayi aalaa'i rabbikuma jinniya insiyow rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beeninaysaan fiihinna waxaa ku sugan labada janno qaasiraatu darfi isha gabdha gaabgaabinaya calaa aswaajihinna ayay ku gaabgaabinayaan cid kale u hanqaltaagi maayaan lam yadmithunna uusan bikra jabsan insun dad hadday yihiin gabdhuhu dad qablahum kuwan alla ka baqay ka hor dad kaleba ma ayan arag walaa jaanun hadday gabdhuhu jinni yihiin xuralciintana raggan jinniga ee mu'miniinta u tegay ka hor jinni kale ma ayan arag fa biayi aalaa'i rabbikuma jinniya insiyow rabbigiin barwaaqayaalkiisa teeba tukadibaani beeninaysaan kaanahunna waxaad gabdhaha quruxdooda moodaa alyaaquud jawaartii nadiifta ahayda cadday yaad moodaa walmarjaan baad moodaa jawaarta iyadana magacaa leh ayay nadaafada iyo midabkiiyo saafinimada iyo ay u eg yihiin fabiayi aalaa'i rabbikuma jinniya insiyow rabbigiin nicmayaalkiisa teebaad tukadibaani beeninaysaan hal jazaau lixsaan wanaag abaalgudkii ma yahay ilaa lixsaan wanaag in laysugu abaalgudo ayaa wanaag waa abaalguda oo daacadii iyo taqwadii iyo khawfullaahi alla ay ka baqeen wanaag buu ahaa jannadan iyo waxaan la sheegayaana wanaaggii baa looga abaalguday fa biayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beeninaysaan wa min duunihimaa jannataan labadii janna aynu soo marnay meehe laba kalaa kuwa kan oo labadan aynu ka soo sheekaynay intayan tegin baa labadan hadda aynu ka sheekayn doono oo ka sokaysa ay la kulmayaan kolkaa afar bay noqdeen labadii hore iyo labadan amaa ma tii horaa fiican mase tanaa fiican alcilmu cinda allah kolkii qur-aanka la akriyey hadaladana la fiirfiiriyey qole waxaa lasii qiimi badnaaday labadan wa min duunihima qolena waxaa la qiimi badnaaday labadii hore qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa min duunihimaa labadii jannee hore sokadooda waxaa jannata mar iyagii baa la qaybinayaa oo labada janno ahlu jannaha asxaabulyamiin iyo saabiqiin baa loo qaybiyey oo kolkaa tii hore asxaabulyamiin baa leh tan dambe saabiqiin baa leh ama tii hore saabiquun baa lahay tan dambe asxaabulyamiin baa leh ama kulligood waa wada leeyihiin wa min duunihimaa labadii jannee horeen tilmaanay ka soke waxaa ah oo ay leeyihiin weliman khaafa maqaama rabbihi jannatan laba jannoo kale fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beeninaysaan labadan jannee dambe barwaaqada intay ka badatay oo naqi iyo caleenta iyo mirihii dhulkeedii iyo guryaheedii qariyey ee iyadoo dhan madowdahay mudhaamataani labadaa janno oo madmadow barwaaqadii intay ka badantay dhulkoodii iyo geedaheedii iyo guryihiiba daaq iyo caleen iyo qurux baa qarisay fa biayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teeba tukadibaani beeninaysaan fiihima labadan jannoo dambe gudahooda waxaa ku sugan caynaani laba ilood kuwii hore tajriyaani kuwaase naddaakhataan waa burqanayaan kolbay u boodayaan fa biayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teeba tukadibaani beeninaysaan fiihima min kulli faakihatin bay ahayd tani fiihima labadan janna gudahooda waxaa ku yaal faakihatun miro lagu raaxaysto iyo wa nakhlun timir iyo wa rumaan intaba fa biayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beeninaysaan fiihinna xaggii qaasiraatu tarfi bay ahayd xaggana fiihinna waxaa ku sugan jannayaalka khayraatun gabdha doorara la doortay oo xagga akhlaaqda iyo dabeecada aan wax ka macaan la arag xisaanun weji quruxsan xisaanku waa abuuridiiyo jirkooda khayraadkana waa akhlaaqda iyo dabeecada marka qofka markuu labadaa isku darsaday qurux jirkiisa ah iyo dabeecad macaan akhlaaqdiisa ah qof la quuri kara ma aha fiihinna waxaa gudahooda ku sugan khayraatun gabdha ilaah doortay oo qiimi badan oo dabeecad wanaagsan oo xisaanun wejiyo qurxan fa biayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beeninaysaan xuurun kuwa cadcad maqsuuraatun lagu reebay filkhiya gambale gudaheed ayay ku jiraan teendhooyinka weligood kama bixin fa biayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beeninaysaan sidii oo kale lam yadmithunna uma galmoon ma bikra jabsan insun kuwa insigaa qablahum kuwaan alla ka baqay hortood walaa jaanun kuwa jinniga jinniga alla ka baqay hortood dad kale ma arag fa biayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beeninaysaan muttaki'iina waxay ku fadhiisanayaan calaa rafrafin daabaca korkii khudrin cagaaran oo dhinsoolaha markuu cagaaran yahay midabka ugu qurux badan wey kolkaa sariirta korkeeda iyo waxaa u fuusha daabac cagaaran iyo wa cabqariyin harkawaali cabqari dhowr midaboo mukhtalida oo isku dardaran wey sagaal haragoo saddexda midab tahay oo laga bixiyey dhaylaha looda dibidaa aada loo gowraca markay yaryar yihiin kolkaas saddex dhiin baa laga dhigaya saddexna waa la cadaynaya saddexna waa la madoobeynaya saddex war waa la israacinaya harkawaali baa la yidhi wailaalisna waa la yidhaa cabqarigu waa ka kolka mid noocii u eg oo caarcaarlo midabyo badan ayaa lagu sii dulfidinaya xisaanin qurux badan fa biayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teeba tukadibaani beeninaysaan tabaaraka waxaa huflaadoo khayr batay ismu rabbika kolkaa magaceeda baqiiligiisa tabaaraka ismu rabbika waxay ku tusisay haddaad barakiya khayr rabtid waxalla waxaad damacsan tahay bismi illaahi araxmaani iraxiim ku bilaabo kaasaa khayr iyo baraka leh haddaadan ku bilaabanin bismi illaahi araxmaani iraxiimna hawshaadu hawl khayrla maaha tabaaraka waxaa khayrkiisu batay ismu rabbika rabbigaa magicii ee faqulhu wactamidu cusko fii jamiici umuurika bismi illaahi araxmaani iraxiim leh allihii diljalaal cadamada iyo kibirka iyo weyniga u saaxiibaha haddana wamaca daalika walikraam darajayn iyo dhaqaale inta mudan uunkiisa iyo addoomihiisa mu'miniinta allaha ikraameeye darajeeye dhaqaaleeya cadamada leh allaha magaciisa magacaasaa khayrkiisu batay wa min duunihimaa labadii jannee hore ka soka jannataani laba jannoo kale ah fa biayi aalaa'i rabbikumaa jinniyo insiyo rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaa tukadibaani beeninaysaan labadaa jannoo mudhaamataan madmadow fabiayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beelinaysaan fiihimaa waxaa ku sugan labada janno caynaani laba iloodo nadlaakhataani burqanaya fabiayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beelinaysaan fiihimaa labada janno waxaa ku sugan faakihatun miraa ku sugan wa nakhlun timir wa rummaanun baa ku sugan geedkaa rumaanka la yidha fabiayi aalaa'i rabbikumaa jinni iyo insi ow rabbigiin barwaaqayaalkiisa teeba tukadibaani beeninaysaan fiihina labada janno waxaa ku sugan khayraatun gabdho la doortay akhlaaqdooda iyo dabeecad macaankooda xag eebba laga doortay looguna talagalay weli man khaafa xisaanun qurqurux badan fabiayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teeba tukadibaani beeninaysaan xuurun kuwa cadcad maqsuuraatun lagu reebay filkhiyaami tendhooyin gudahood fabiayi aalaa'i rabbikuma rabbigiin barwaaqayaalkiisa teeba tukadibaani beerinaysaan lam yadmishunna ma bikra jabsan insun dad qablahum weliman khaafa ka hor walaa jaanun jinni uma dhowaan fabiayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beerinaysaan mutaki'iina kuwa tiirtiirsan calaa rafrafin daabaca madhinsoole korkii ayay ku tiirsan yihiin khudrin cagaaran iyo wa cabqariyin harkawaali xisaanin qurux badan fabiayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beeninaysaan tabaaraka waxaa khayrkiisu batay ismu rabbika rabbigaa magicii allihii diljalaal weyniga u saaxiibka ah iyo walikraam darajayntuu mu'miniinta dhaqaaleeyo wallaahu aclam